waa tahay dhegeystayaal waxaa khadka ku jira oo iminkana martiinoo ah mawlid daahir aadan oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada saaxo ee gobolka mudug ee puntland haddana ah ahna sii hayaha xilka gudoomiyaha mudane gudoomiye marka hore waa kusoo dhaweynaya hota gudoomiye waxaan rabnay inaan wax kaa weydiino dhowr arimood bal marka hore tan iyo saaxa intay degmada noqotood maamulka ahaydeen maxaad qabateen
walal aada iyo aad baa umahadsan tahay saaxo waa degmo kamid ah gobolka mudug waxaana la magacaabay muddo afar waxay jidaa labada kun iyo afar iyo tobankii afar iyo tobankii ayaa madaxweynaha puntland iyo golaha warsishow degmo u magacaabeen december sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankana waa la ansixiyey baarlamaanka puntland baa ansixiyey sidaas waxay ku noqotay degmo magaranaysaa kamid ah degmooyinka gobolka mudug ee puntland ilaa intii la magacaabeen runtii waxaa la dhihi karaa wax weyn ayaa maamulka iyo bulshada maaragtay deegaankuba ay qabteen waxyaabaay qabteen oo magaranaysaa maamulka uu qabtay wuxuu wax weyn ka qabtay dhinaca ammaanka wuxuu wax weyn ka qabtay oo magaranaysaa wax ka qabtay kala socodsiinka hawlaha maamulka oo magaranaysaa si habsami leh uga hirgalay una shaqeeyey abaabulka bulshada magaranaysaa inay horumar deegaanka ka sameeyaan runtii shaqadaas a magaranaysaa abaabulka iyo magaranaysaa maamulkaa shaqadiisana wax weyn baa ku kala socday degmada saaxo runtii waxaa la dhihi karaa adeegyadii ninkaaya asaasiga ahaa nolosha bani aadamka laga maarmaan u ahaa intii muhiimka ahayd way haysataa waxaa kamid ah inay biyihii leedahay markii la magacaabay in aysan biyihii lahayn oo ah habka magaranaysaa ceel biyood tirasan u shaqeeya ay leedahay oo magaranaysaa bulsho aada u fara badan oo saaxa iyo hareeraheeda tuulooyinka iyo deegaanada miigaayo ah magaranaysaa hadda biyo u ah waxaa kamid ah adeega isgaarsiinta oo marka hore aysan lahayn degmada aysan lahayn ise degmada kaalan ku hore aysan lahayn oo si wacan uga hirgala shirkadihii isgaarsiinta qaarkood joogaan waxaa kamid ah maamulkii inuu hadda leeyahay xarumo uu ku shaqeeyo qaarkood hadda meestira yihiin qaarna macnaha waxa weye qabyan yihiin xaruntii dawladda hoose ee degmada saax waa la dhisay maamulka andhisay iyo bulshada ka qayb qaadatay basici oo communityga magaranaysaa ama bulshada ay sameeyeen ismihiisii magaranaysaa ay bilaabeen hase ahaatee tabartu magaranaysaa ay fuursadin weeye in la dhamaystiro waxaa kamid a dhinaca ammaanka wax badan laga qabtay dhammaan magaranaysaa iyo iyo ilaalinta iyo dawladda hawlaha magaranaysaa ama hawlaha degmada iyo horumarkeeda hagaa guddoomiye marka
waa tahay guddoomiye haddaan halkaas kaga gudubno tan iyo intaad maamulka ahaydeen waxyaalihii aad qabateen waxaan ognahay dagaalo soo laalaabtay inay ka dhaceen degmada saaxo oo kaga imanayay dhinacan maamulka maamulka galmudug marka dagaaladaas oo weliba ilo wargal ay noo sheegeen in xitaa bishii ugu dambeysay hadda lasoo dhaafay ay abaabulo dagaal iyo waxyaalo saasoo kale ay ka jireen dhinacan mudugta galmudug arrimahaas welima taagan yihiin
maya maya waa jirtay galmudug hadda ka hor markii maamulka axdaada lagu shaayay oo xaggaas garanaysaa ayaga maamulka galmudug hadda lamada baxay lagu shaayay hadda inkastoo meel ka shaqeeyaba aysan jirinba waxa weeye sababtaayo waxay sheegteen deegaano aada balaaran oo waxay dheheen ilaa burtinle wixii ma garanaysaa loo gaaro waa puntland kakasany galmudug bay ka kasan yihiin ololahaas qorsahooda wuxuu ahaa inay magaranaysaa gobolka mudug dagaalo ay ay ka bilaabaan oo magaranaysaa ay ay yidhaahdaan dul balaarti baan ku samaysanayna idaacadaha iyo telefishnadana ay ay ay ka sheegeen dastuurkoodana ay ku qorteen awsi noocaas ahay dagaal magaranaysaa qorshihii qorshihii noocaas ahaa kamid ahaa oo galmudug ay ay mar degmada saaxo isku dayeen inay soo weeraraan way jirtay weerarkaasna way ku fashilmeen waana la ceysay wixii ka dambeeyey shaqeeyeyna magaranaysaa wax magaranaysaa ma jiraan mana dhaweyn xilligaa laba sanaa laga joogaa intii ka dambeysana degmada horumarkeeda hawlaheeda inta hadda aan kuu sheegaya intii ka dambeysay adeegyada dhamaantood hadda aan kuu sheegaye intii dagaal dagaalkaas ka dambeysay ayay magaranaysaa kuwo kaloo ka waaweyn oo hadda kamid yahay istaafkii guud oo degmada saaco hadda la madax dhigay iyo dugsigii magaranaysaa oo saddexe oo isagana ama dugsigii magaranaysaa public schoolkii dugsigii ummadda oo ayadana hadda hayada keer ay isuso lahadaasho dhawaan in la madax dhigo oo may la bilaabayo waxyaabahaas oo dhan baa socda marka waxyaabahaas waa wax magaranaysaa ka maamul ahaan iyo ka shacab ahaan waxyaabahaas magaranaysaa weerarka iyo waxyaabaha daabaasiga anagu soo kumaanaa lahayn maamulkaasaa waday galmudug ayaguna markay arkeen inaysan magaranaysaa wax magaranaysaa horumar ku gaari karinin degmada saaxana aysan weer weerari karinin bulshadeeda iyo ciidamada dugsaana ay magaranaysaa diyaar yihiin inay iska dhibiyaan ay arkeen wax weerar oo dambe wax kar dambaysiya kamaana arag bilaha u dambeeyeyna haba yaraatee wax dagaalaha oo degmada saaxa ka dhacay ma jiraan waxaan filayaa way jireen mar ay deegaano ka tirsan etoobiya oo gaxandaara iyo dacadheer lagu magacaabo oo degmada ilaa xuduudka saaran tahay in ciidamada galmudug mar lagu aruursay oo lagu daabulay oo ay macalmarsireen oo halkaa dhaleen galmudug ay ka tirsan tahay kadibna dowladda etoobiya inay meeshaa tagtay ay ka carareen oo waxaa ka cayrsay dadkii horey u deganaa meeshaas oo deegaanka u ahaayo dalada ku ahaana magaranaysaa ay ay kusoo ay yimaadeen oo marka hore ay magaranaysaa waxyaabaas ka ceygeen haddana ammaanku waxa weye waa sugan yahay waxaba yaraatee walwala iyo walaacana ma jiraan oo dhinaca ammaanka saaxaa oo galmudug aan ka qabna ma jiro hagaag guddoomiye arrin muhiim ahoo waxaa jirtay sheegaysa in isbitaalkii guud ee degmada aada dhagax dhigteen qabanqaabadii iyo hanaanka lagu dhisi lahaana ay socoto arrintaas maxaa nooga biirin karaysa
arrintaas waa sax aada iyo aada shalay baan dhagax dhignay sida hore kuu sheegayna adeegyadii garanta asaasiga ee degmada baad bulshadu kabtaa inay dhisto marka maadaama markaa saa bulshada ay ku tashatay isbitaalkan wuxuu kamid yahay marka shaygii ugu dambeeyey bulshada isutashi ma garanaysaa ay ku bilowday isbitaalkan waa isbitaalkii guud waa isbitaal la rabo ma garanaysaa isbitaalkii guud degmada inuu weligu noqo wixii laga awooday baana ma garanaysaa loo hayay markaas oo bulshada ka awooday baana lagu sii bilaabayaa wixii kalena waxaa ma garanaysaa ku dari doona haddii aan la yidhaahdo dowladda puntland oo hay-adaha caalamiga la kaashanaysaa lagu dari doonaa waana isbedelka guud oo degmada saaxa oo awal ma lahayn ustaag ma lahayn marka waa isbedelka guud waaye ayadoo waxaan rajeynaynaa inuu guurku dhammaan doonto oo dhamaystirto waa tahay jaaliyadaha dibadda iyo dadka qurbaha jooga ee kasoo jeeda degmadaas ama deegaankaas iyaga maxaad ugu baaqaysaa kaalintoodase ilaa iyo hadda ma idin soo gaartay
aada iyo aad kaalintooda waan soo gaadhay siiba gabdhaha qurba joogtaa oo hadda magaranaysaa contributionkii ugu dambeeyey ee sitaalkan aada isugu hawlay ayagu soo arugshay aada iyo aad baan uga mahadcelinaynaa aada iyo aad baan uga mahadcelinaynaa haddana waxa weeye waa waa wa waxaan ugu baaqaynaa in magaranaysaa ay arkeen waxa magaranaysaa qurbajoogta samaysa waxa ay soo kordhiyeen inay arkaan arkeen sidaa darteedna lagama maarmaan ay tahay inay hawlahooda sii badbad kariyaan hadda maxaa yeelay ciyaalka degmada saaxo elbiyadka inkastoo usan hadda ku filnayn asago degmada usan filnayn oo ciyaal kale hadda la raadinayay waxaa dhisay qurbajoogta magaranaysaa qoday stationka oo kale hadda haafa oo magaranaysaa wixii ka dhiman ayagaa la rabo in lagu dara ayagaa dhisay waxyaabo badan oo magaranaysaa xarunta maamulka oo kale ayagaa magaranaysaa wax ka taageeray oo gacan bay ku lahaayeen marka waxaan leenahay walaalayaal wixii aada soo bidheen wax qabadkooda waa aragteen iyo waxay soo kordhiyeen oo magaalada kusoo kordhiyeen inay wax aada iyo aada u qurux badan oo nolola ay noqotay sidaa darteed waxaan leenahay in ma garanaysaa dadaalkiinu waa mid muhiima lagaba maarmaan ah isbitaalkaasna waxa weeye waxaan ka codsanaynaa intii ka qayb qaadatayna waxa weeye waa ka qayb qaadatay waa mahadsan tahay intii aan ka qayb qaadana iyaduna waa mahadsan tahay laakiin waxaa la rabaa inay wax ku daraan oo ma garanaysaa contribution ka qayb qaataan isbitaalkaasna ma garanaysaa ay isbitaalkii guud ee degmada degmada waxa weye meel go-doona ku taallaa qofkii xanuunsada looma qaadi karo meelo fogfog oo oo magaranaysaa ay dhici kasta qofka aduunistaa inuu magaranaysaa dhex intaban kala kuulo marka istaankaas waxaan leenahay ha laga qayb qaato ha la dhiso ha la dhamaystiro intaasaa magaranaysaa ugu daadaya iyo wixii kaloo magaranaysaa adeegyada bulshada oo laga maarmaana collegekii magaranaysaa kurbajooda sidoo kale noo dhiseen oo college baa jira hadda ay dhisayaan marka aada iyo aad bay umahadsan yihin kurbajoogtii waxaan ugu daadina dadaalkooda halkaa inay kasii wadaan bacdamaa isbitaalku uu ka mid yahay waxyaabaha muhiimka u ah nolosha bini aadamka goormaa laga yaabaa inaad soo gebagabaysaan dhismaha isbitaalka guud ee degmada saaxo
waa maadsantahay walaal isbitaalka waxa weeye guud ahaantiisa dhismihiisa waxa weeye dee hadda dhaqaalihi ku dhaqaalihi looga wada hayo wax kamid a la hayaa oo qurbajoogta ay hayaan ilaa ma garanaysaa dhaqaalaha fantaqu gaarayay u hayaan boqol iyo konton kun lacag gaaraysaana magaraysaa lagu qeymiyey ustaadka guud oo qeybihii kala duwanaa leh haddana qeybta ay dhisayaan waxa weye waa qeyb kamid isbitaalka oo waxay noo horumariyeen qeybta magaraysa aan ugu baahida badan nahay deliveryga magaraysaa ama dhalmada hooyada iyo dhallaanka maadaama aysan jirin xarumaha caafimaada magaranaysaa xarumaha caafimaada si waxan u shaqeysaa ama shaqeysada aysan jirin degmada oo magaranaysaa meel fogna magaranaysaa adeega caafimaadka ay dadku u aadaan sidaa darteed qeybtaa muhiimkaa bay noo horumariyeen wixii kalena waxaan jecelnahay ayaguna inay magaranaysaa dadaalaan annaga bulshada deegaanka iyo maamulka puntland dhammaanna diyaar waxaan unahay inaan ka qeyb qaadano inta kale magaranaysaa dhamaystir marka waa wax un ku xiran qaabkii loo helo dhaqaalihii lagu dhamaystiri lahaa soo sidaa ma aad aada iyo aad qaabkii loo helo dhaqaalihii lagu dhamaystiri lahaa ayay ku xiran tahay inta la hayana waa lagu siglaawahay aad baad umahadsan tahay guddoomiye waa kaaga mahad celinaya waraysigaaga
waa mahadsantahay aad waa mudan